إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت lakum lislaama diina ilaahay subxaanahu watacaala aayaddaas wuxuu inoogu sheegahayaa maalintii ay soo degtay aayaddaasu in uu diinkiisii noo dhammaystiray nicmadiisiina uu noo saam yeelay islaamkaasna uu raadi noogaga noqday maalinta aayaddaas ay soo degtay maalin weyn bay ahayd sida aan ognahay oo ah yawmu carafa maaragtay fii xajati alwadaac fii yawmi aljumca ayay ku soo degtay ilaahay subxaanahu watacaala maalintaas marka wuxuu inoo sheegayaa in uu diintii maaragtay uu noogu talagalay nebigiisa inuu inoogu soo dhiibo inuu noo dhammaystiray oo ay dhammaystirantay nicmadiisiina maaragtay uu noo saam yeelay diinka iyo islaamkaasna uu raadi noogaga noqday nicmo weyn weeyaan marka arrintaas oo ilaahay subxaanahu watacaala inuu diinkii noo dhammaystiray oo aanan u baahnayn ziyaada diinka maarata wax lagu kordhiyo oo misena aynan dhacaynin diinka inuu naga nuqsaamo nicmo weyn weeyaan oo aada u weyn oo qadarin leh maalin weyn bay soo degtay meel weyn oo qiimo badanna way ku soo degtay maaragtay sidaa daraaddeeda marka yuhuudda markasta muslimiinta waxay la goobaan in ay mu'aamareeyaan ama ay hagarsadaan mashaacirta muslimiinta oo aada u weyn oo ku wajahan aayaddaas iyo munaasabada ay kusoo degtay iyo meesha ay kusoo degtay ayagoo ka faa'iidaysanahaya ayay waxay xaawileen in ay guluwi geliyaan muslimiinta oo mashaacirtooda ay ka faa'iidaystaan ama dareenkooda oo markaas ay ku dhacaan wax aan diinka ku wanaagsanayn sida marka bukhaari iyo muslim ay wariyeen nin baa yahuudi ah ayaa u yimaaday cumar markaasuu wuxuu yidhaahday yaa amiira almu'miniin aayad baad akrinaydin kitaabkiina ku jirta haddii ay nagu soo degi lahayd annaga yahuudda ah maalintaas ay soo degtay ciid baan ka dhigan lahayn markaasuu yidhaahday cumar radia allaahu canhu aayaddeed u jeedaa markaasuu yidhaahday aayadda noocaasa weeyaan marka cumar wuu dareema ninka yahuudiga ah makrigiisa oo uu dabarahayo oo uu doonahayo in uu muslimiinta ku rido waxyaalo guluwi ah isagoo u adeegsanhaya maaragtay masaacibtooda wanaagsan iyo dareenkooda qiimaha leh marka cumar wuxuu ahaa imaam mulham ah maaragtay oo ilaahay aad wax u garansiiyey markaasuu wuxuu yidhaahday anigu waan ogahay maalintii ay kusoo degtay iyo saacaddii ay kusoo degtay iyo meeshay kusoo degtay maalin carafa ah oo xajatul wadaac ay tahay oo jumco ay tahay ayay carafa kusoo degtay intaasoo dhan ciido weeyaan marka maxaa yeele muslimiinta ciiddoodu waxa weeyaan ciidda yaru waa jumcadii ciiddii weyneedna waa carafadii marka laba ciidood iyo meel maaragtay muqadas ah ayay kusoo degtay intaasaa nagu filan buu yidhaahday marka dantii uu lahaa wuu gefay oo ninka yahuudiga uu doonahayay marka alxaasil waxa weeyaan islaamku ilaahay subxaanahu watacaala uu naga raad noqday waxa weeyaan islaamka waktigaas jiray oo muslimiinta iyo nebigu ay haysteen islaamka waktigaas jiray ayuu ilaahay subxaanahu watacaala uu nooga raadli noqday in aan qabsanno waana nicmo uu noo dhammaystiray oo aan naga nuqsaamaynin insha allah marka waa nicmo maaragtay keenaysa qofka muslimka ah inuu qadariyo oo uu la weynaato oo uu qiimeeyo nicmada noocaasa maxaa yeele nicmada nicmatlislaam wa nicmatu liimaan dad badan baa la oo maaragtay gefay oo seegay oo ay dhici karto in ay naga aqoon badan yihiin ama naga karti badan yihiin ama naga xoole badan yihiin ama ay dhici karto nebigii loo soo dhiiday risaaladan iyo islaamkan iyo hanuunkan dadkii ugu dhawaa inay seegeen waan garanaynaa abuulahab oo maaragtay camu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ahaa in uu ka qalay nicmadaas oo qur-aan lagu soo dejiyey nebiga ilaa yawmi alqiyaama la akrinhayo oo loogu bishaaranhayo naar inuu gelahayo marka nicmada noocaasa maaragta oo ilaahay uuna siiyey waa nicmo weyn oo u baahan inuu qofka muslimka uu qadariyo oo uu ku farxo nicmadas uu haysto ilaahay subxaanahu watacaala wuxuubana amrahayaa in aan ku faraxno maaragtay fadligaa uuna siiyey iyo naxariistiisa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ina leeyahay qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayrun mima yajmacuun waxaa ku dhahdaa fadliga allah oo ah islaamka uu idiin soo dejiyey iyo naxariistiisa qur-aanka ah falyafraxuu ha ku farxeen fadligaa markaa ilaahay subxaanahu watacaala u inasiiyo islaamkii ah iyo naxariistiisa oo qur-aankii ahoo islaamkii noo sharxahaya inaan ku faraxno oon qadarino oo ay nala weynaato ayuu ilaahay subxaanahu watacaala uu ina amrahayaa huwa khayrun mima yajmacuun waxa aan jamcinayno ama aan aruurinayno oo adduunyo xoolaheeda ah kaa ayaa ka qiimo badan kaa ayaa ka sharaf badan kaas baa mudan marka in lagu farxo oo la weyneeyo marka sidaa daraaddeeda maaragtay qof kastaba intii uu iimaankiisu leegyahay iyo diinkiisu uu leegyahay ayuu islaamka qadariyaa oo uu ku farxaa oo qalbigiisu uu dareemaa raaxa nafsiya yacni nafsadiisa iyo qalbigiisu waxay dareemaan qofka hadba intuu islaamkiisu leegyahay ama tabayunkiisu leegyahay ama iimaankiisu leegyahay ayuu dareemahayaa raaxo inuu haysto oo qalbigiisu uu degan yahay oo nafsadiisu ay degan tahay waxaa dhici karta qofka maaragtay noloshiisa maadiga ah inaynan saas maaragtay u badnayn ama maaragtay aynan saas u qiimo badnayn ama maaragtay uu ka dhibaataysan yahay xagga nolosha maadiga ah laakiin qalbigiisu uu nool yahay oo iimaankiisu uu qalbiga ku wen yahay oo markaa uuna dareeminin dhibaatada haysata ee uu farxad la dhaco qofkii oo uu aada ugu farxo iimaanka qalbiga ku jira awgeed walidaalika dadka maaragtay salafka gobolkood oo maaragtay aada maaragtay u dareemahayay iimaanka qiimihiisa iyo islaamka qiimihiisa noloshoodan ay cariiri ahayd xagga maadada ayaa maaragtay gobolkood waxay dhihi jireen wax aan haysano wax haysanay jiraan nicmada aan ku noolnahay wax ku nool miyaa jira nin la dhihi jiray imaam ah oo zaahid ah oo caabid ah oo la dhihi jiray ibraahim ibnu adham iyo abu yuusuf alkhasuuli nin kaloo dhihi jira isna zaahid ah ayaa safar isu raaceen marka wax ay wateen lama arag rooti qallalan oo muddo oolaa oo maaragtay ilibta ayna jabi karaynin ayay wateen markaas dee meel maaragtay webi ah yay ku imaadeen markaas bay waxay dhaheen meesha ambiye ka cabno marka rootigii bay webigii intay gelgeliyeen uu markuu u qoyey ayay cuneen webigii bay galeen weelal ay darsadeen maysan haysan gacantooda ayay biyihii uga cadeen webigii markaas bay kasoo baxeen webigii darajiisay fariisteen markaasuu wuxuu yidhaahday ibraahim ibnu adham baa wuxuu yidhaahday low calima almuluuku wa abnaa'u lmuluuki maa naxnu fiihi min annaciimi wasuruur lajaaladuuna bisuyuufi ayaama alxayaati calaa maa naxnu fiihi min ladiid alcaysh hadday ogaalahayeen buu yidhaahday boqorrada iyo ilmaha boqorradu waxa aan ku sugannahay oo nicmo ah iyo farxad ah seefad bay nagula dagaalami lahaayeen waxa aan haysano inay naga xoogaan marka waxa uu haysto oo maaragtay uu ku faraxsan yahay hadde ma aha maaragtay nicmo adduunyo laakiin wuxuu dareemay waxa uu haysto wax ka qiimo badan inaysan jirinin oo iimaankii ah markaasuu wuxuu leeyahay waa noola kula dagaalami lahaa waxa aan haysan hadday dadku og yihiin abu yuusuf baa wuxuu ku yidhaahday markaas yaa abaa isxaaq talaba alqawmu alraaxata walnaciima fa akhta'u dariiq dadku waxay dooneen in ay raaxo goobaan oo nicmo ay goobaan markaasay gesheen waddadii ay ku gaari lahaayeen waddadii bay sheegeen karkaarkii bay weydaareen nicmadii maysan gaarinin marka marka nicmada iyo raaxadu waa wax qalbiga ku tacalluqa oo ka dhalanhaya iimaanka qalbiga ku jira hadba inta uu leegyahay walidaalika alimaam ibnu lqayim raximahu llahu wuxuu yidhaahday samictu shaykha alislaam ibna taymiya yaquulu ina fi dunya jannatan man lam yadkulha lam yadkul jannata alaakhira ibnu taymiya ayaan maqluu yidhahday shiikiisi weeye isagoo dhahahaya war adduunyada jannabaa dhex taalla qofkii aan jannadaas adduunyada gelinin aakhira jannadeeda ma gelahayo waa wax saxa weeyaan marka oo aad u qiimi badan jannada adduunyada taallaa waa iimaankii islaamkii weeyaan jannadaas qofkaan gelinin oo aan dareemin raaxo nafsaani ah ama raaxo qalbi ah aan dareeminin jannada aakhira ma gelahayo tan baa ka sokeyda tan gal tan markii aad gasho oo nicmada aad dareento adduunyada ayaa midaas aakhirana gelaysaa wuxuu ka soo naqlay ibnuqayim raximahullah can bacdi ahli salaax in ay dhaheen inahu layamuru bilqalbi awqaatun aquulu in kana ahlu ljannati fi misli hada annaciim inahum la fii cayshin dayib wuxuu yidhaahday dad maarata saalixiin ah ayaa waxay dhaheen buu yidhaahday intay aad ugu farxeen iimaanka ay haystaan ayay waxay dhaheen qalbiga waxaa soo mara waktiyaal aan idhaahdo dadka jannada jooga siday nicmadaanoo kale haystaan walla nicmo yaab lahay ku nool yihiin nolol aad u qiimo badan bay ku nool yihiin marka dareenka qalbiga ayaa la weynaatay oo aad ula qiimo badnaatay markaas buu maarata hadalladaas ay kusoo baxahayaan marka qalbiga nolosha uu ku degaa iyo raaxada uu dareemaa waa iimaanka haddii qofka iimaankiisu uu qiimo badan yahay oo qiimi maaragtay iimaankiisu uu xoog badan yahay hadba nolosha wanaagsan oo uu dareemaa iimaankaas intuu leegyahay ayay ka dhalanaysaa allah subxaanahu watacaala aayada aayad wuxuu inolagu inagu leeyahay aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaahi alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub ha kuwa maaragtay rumeeyey oo quluubtooda ay ku degto dikriga ilaahay weeyaan alaa bidikri illaahi dikriga allah ayay tatma'inu lquluubu ay ku degtaa wax kale quluubtu kuma xasili karto waa xibin yaable marka oo aad u cajaa'ib badan wax kasta oo loo aruuriyo oo nicmo adduunye ah qalbiga ma deji karo qalbiga waxaa deji karaa iimaan iyo camal saalixa bis wax kale kuma degi karo sidaa daraaddeeda marka imaam alimaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahday isaga oo sharxahaya ama fasirahaya aayadahaas qur-aanka ka mid a waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wayuqiimuuna asalaah wayu'tuuna azakaah wayutiicuuna allaha warasuulahu ulaa'ika sayarxamuhum allah kuwaas sifaadka noocaasa leh ilaahay baa u naxariiso doona wuxuu yidhaahdee naxariistaas ilaahay subxaanahu watacaala ugu ballan qaaday dadka noocaasa inuu u naxariisanhayo naxariis adduunyo iyo naxariis aakhiraba way soo gelaysaa naxariista adduunyada waxaa ka mid ah qalbiga degnaantiisa marka ilaahay wuxuu siinahayaa dadka mu'miniinta ah qalbi degan iyo nolol degan iyo nafsa maarata dareemaysa raaxo dareemaysa wa bilmuqaabil dadka marka iimaanka aan lahayn oo kafarada ah oo acdaa'ullaahi ah sidaasoo kale maadaama ay qalbigoodu ka maran yahay iimaankii oo uu ka maran yahay diinkii haddana qalbigooda waxaa degahaya markaas qalaq maaragtay iyo argagax iyo maaragtay dhibsi iyo maaragtay hammi iyo hammi tiraanyo balaayaa qalbigooda degaysa walidaalika ibnu taymiya raximahullahu wuxuu yidhaahday isagoo sharxahaya aayaddaas wacada allahu almunaafiqiina waalmunaafiqaati waalkufaara naara jahannama khaalidiina fiiha hiya xasbuhum walacanahum allahu walahum cadaabun muqiimun wuxuu yidhaahday ilaahay subxaanahu watacaala dadka noocaasa wuxuu u ballan qaaday cadaab nag oo aan ka dhaqaaqaynin oo ay mar kasta ku dhex jirayaan cadaabkaas muqiimka ah oo nag oo ag joogahaya mar kasta wuxuu keenahayaa cadaab adduunyo iyo mid aakhiro cadaabkii adduunyada waxaa ka mid ah ay la kulmahayaan acdaa'ullaahi maaragtay waxaa ku jira qalbigooda oo qalaq ah oo maaragtay murugta ah oo marna aan faaruqaynin walidaalika waad aragtiin dhulkoodii baad joogtiin nimanka gaalada ah maaragtay mar kasta in ay dareemahayaan maaragtay cariiri iyo maaragtay dayq ay dareemahayaan oo gobolkooda ay dhici karto inay isdilaan waxa ku kallifay inuu noloshiisii waayo oo caafimaadkiisii uu waayo oo uu ismarjiyo oo uu mawd ka doorto waa dareemi kartiin cadaabka hayaan oo uu doonahayo inuu ka fakado ama uu u gooyo walidaalika culammadii hore way dareensanaayeen waxay dhihi jireen nimanka gaalada ah waxaa ku kallifahaya khamrada inay cabaan ama waxyaalaha mulhiyaadka ah oo maaragtay nafsada lagu tagsabo ay maaragtay isku mashguuliyaan oo ah wax la fiirsado maaragtay amase wax la dhegaysto heese la dhegaysto ama telefisyonaad la fiirsado oo maaragtay laga fiirsado dad maaragtay isfeerahaya ama maaragtay dad banooni ayrinhaya laga fiirsado waxa weeyaan mushkilada hayda iyo xariidiga qalbiga ka haya ayay doonahayaan inay isku dhaafiyaan oo i gooyaan mana u suuro gelayso marka waxa ay samaynayaan oo dhan oo maaragtay ama khamre lacabo ama caqligoo la dooriyo ama se maaragtay banuuniyaal la fiirsado ama se heese la dhegaysto iyo wixii la mid ah waxaas oo dhan waxa weeyaan wax ay isku mashquulinhayaan oo ay doonahayaan inay u waafakadaan cadaabka nafsiga ah ama nafsaaniga ah oo qalbigooda ka buuxa cadaab laga faka karo ama laga carari karona ma aha marka nafsada deganaanteedu waxay ku xiran tahay hadba qofka inta iimaankiisa iyo islaamkiisa uu la eg yahay sidaa daraaddeeda marka markasta allahu subxaanahu wa tacaala salaad kasta oon dukanno wuxuu ina amray oo maaragtay uu inoo jideeyey in aan warsanno allahu subxaanahu wa tacaala in uu na tusiyo waddada wanaagsan oo toosan oo maaragtay ah kuwa uu u nicmeeyey oo maaragtay ambiyada ah iyo saalixiinta ah iyo shuhadada ah waddadoodii ah inuu waddadaas tusiyo oo aan ahayn kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u carooday amase uu maaragtay dhunsan marka laba qolo ayaa maaragtay waddadooda ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan barino inuu naga leexiyo ayuu noo jideeyey salaad kasta oo ah almaqduubu calayhim waadaalliin kuwa loo carooday iyo kuwa dhunsan labadaas qolo marka inaan waddadooda ka leexanno oo ilaahay uu waddadooda naseejiyo ayaan salaad kasta ku ducaysanaynaa labadaas qolo marka waxa weeyaan kuwa loo carooday waa yuhuudda kuwa dhunsanuna waa nasaarada tafsiirka noocaasuhu marka waa tafsiir nebiga ka sugnaaday walidaalika alimaam ibnu abi xaatim tafsiirkiisa wuxuu ku yidhaahday ma garanayo wax khilaaf ah in uu ku jiro maaragtay labadaas tafsiir oo ah kuwa loo caroodan inay yihiin yuhuudda kuwa dhunsanuna ay yihiin nasaarada marka ayagoo kulligood wada dhunsan oo kulligood ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u carooday ayaa laakiin magacyada loo kala duway oo kuwii loo caroodina yuhuud bay noqdeen oo caradiibaa magac looga dhigay kuwii dhunsanaana nasaaradiibaa magac looga dhigay oo ayagiibaa noqday kuwa dhunsan sababtaasna culummada islaamku waxay dhahaan waxa weeyaan mushkilada yuhuudda waxay ka imaatay min jihati cadami alcamali bicilmihim xagga maaragtay mushkilada yuhuudda kalliftay ama keentay ilaahay inuu u caroodo waxa weeyaan waxa ay yaqaaniin ayayna ku camal falinin qowl iyo camal nasaaraduna waxa maaragtay kalliftay inay dhunsanaadaan oo maaragtay baallin ay noqdaan waxa weeyaan xagga dhaqanka oo maaragtay ay ku dhaqmaan cilmi la-aan marka middaa waktigii qur-aanku uu soo degahayey uu diinku soo degahayey ayay sidaas ahaayeen oo yuhuudda waxay ahaayeen dad wax yaqaana laakiin waxa ay yaqaaniin aan ku dhaqminin nimanka nasaaraduna niman xagga cibaadaadka iyo zuhdiyaadka u badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala jahli ku caabuda ee aan cilmi lahayn ayay ahaayeen marka yuhuuddana sidaas baa almaqduubi calayhim looga cabiray nasaaradana addaaliina looga cabiray walidaalika salafka gobolka dad ka mid ah oo uu ka mid yahay alimaam sufyaan ibnu cuyayna ha imaamu maka weeyaane wuxuu yidhaahday ina man fasada min culamaa'ina fafiihi shabahun min alyahuud wa ina man fasada min cubaadina fafiihi shabahun min annasaara wuxuu yidhaahday dadka culamadeenna ka mid ah oo ayagoo culamo ah fasahaada oo diinka ku dhaqankiisa ka taga waxaa ku jira u ekaasho ay og yihiin yuhuudda dadka cubaadeenna ka mid ah oo cibaadaysta oo cibaadaadka ku dadaala laakiin aan cilmi u lahayn cibaadaadkii suufiyadoo kale ah waxaa ku jira dadkaas u ekaasho amase shabah ay nasaarada u og yihiin marka labadaas waddo oo ah labadaas waddo oo ah waddada koobaad ah maaragtay wadda ilaahay uu carooday iyo waddadaas kaleeto oo ah wadda maaragtay ilaahay uu dhumiyey labadaas waddaba ilaahay uunu kana marinin ayaan mar kasta oo aan dukanayno ilaahay ka baryaynaa marka waddadaas hoobsan waxa weeyaan alcilmu waalcamalu bilcilmi weeyaan marka ha cilmi in loo leeyahay waxa la samaynayo oo misana haddii cilmi la yeesho cilmigaasna lagu camal falo oo uu cilmigaas dhaqan uu la socdo labadaas shay ayaa ah waddadii wanaagsaneed oo ilaahay uu ina amrhayay markastaan dukanayno inuu nagu toosiyo inaan ka barino marka dadka muslimiinta ah waa in ay markasta ka digtoonaadaan in ay u ekaadaan dadkaa maaragta ilaahay uu carooday amase dadkaas maaragta dhunsan in ay markasta muslimiintu ka digtoonaadaan inay u ekaadaan ayaa lagama maarmaan ah nebigu wuu noo sheegay ummaddan ummad badan oo ka mid uhu inay iyaga raacayso marka qofka muslimka ah ictibaar baa ugu sugan in uu ka fiirsado oo ku dadaalo dadka uu nebigu sheegay inay raacayaan ayaga inuusan ka mid noqonin sidii ka sugnaatay xadiiskii abi saciid alkhudri uu wariyey radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam latattabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraacin xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuhu qaaluu ya rasuula allahi alyahuudu wannasara qaala faman xadiiskaas nabigu wuxuu noo tilmaamahayaa oo uu noo sheegahayaa dad badan oo ummadiisa ka mid ah inay raaci doonaan dadkii ka horeeyey iyaga taaka taaka inay u raaci doonaan dhudhun dhudhun inay u raaci doonaan haddii ay galaan bahasha dambada la yidhaahdo godkeeda god cariiri ah meel xun hadday galaan masal weeyaan marka masal weeyaanoo meel cariiri ah oo maaragtay aan ahal u ahayn in la galo xitaa hadday galaan waad la geli lahaydeen markaas bay saxaabadii dhaheen yahuudi iyo nasaarada miya markaas iriyaa kale marka qofka muslimka ah markii uu ogaado dad badan oo muslimiinta ka mid a inay raaci doonaan ayaga waa inuu isaguna ka foolisignaadaa oo uu maaragtay iska ilaaliyaa in uu noqdo dadkaas xadiiska nabigu uu sheegahayo dadka muslimiinta marka wadda toosan bay leeyihiin oo la doonayo inay ku toosnaadaan waddadaas toosan waxaa iskula jira waxyaalo qalbiga ku jira oo ictiqaadaad ah iyo waxyaalo daahir ah oo aqwaal iyo afcaal ah wax lagu hadlo iyo wax la sameeyo ah waxyaalaha marka daahirka oo muuqda oo ah wax lagu hadlo iyo wax la sameeyo cibaadaadna way noqon karaan caadaadna way noqon karaan marka kulli marka intaasoo dhan waddadii toosneed oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu muslimiinta u jideeyey ayay soo gelaysaa marka waxyaalaha ictiqaadaadka ah oo ayagu ay aaminsan yihiin kafaradu qofka muslimkaa ku muwaafaqahayo waxyaalaha ay ku hadlaan ama waxyaalaha ay sameeyaan oo cibaadaadka ay u sameeyaan ama cibaad ahaan ay ugu hadlaanna qofka muslimkaa ku waafaqi mahayo waxyaalaha caadaadka ah oo ayaga u gaar ah oo ayaga keliya lagu yaqaano oo aan cibaado ahayna caadaad ah qofka muslimka inuu sameeyo oo ayaga ku waafaqona waa looga digay haddaba qofka muslimka ah marka ama dadka muslimiinta ah caadaad ayaga u gaara ayay iska leeyihiin dadka gaalada caadaadkooda inay waafaqaan ma aha caadaadkaasu marka nooc kasta ha noqdeen ama masalan habka cunnada loo cuno ha noqoto ama habka dharka loo xirto ha noqoto ama habka loo socdo markii la soconayo ha noqdo ama markii waxyaalaha maraasiimta amase ijraa'aadka la sameeyo markii wax la guursanhayo amase waxyaalaha lasoo sameeyo markii wax la guursanhayo ha noqoto ama guryaha markii la joogo habka loo joogo guriga habka guri jooga ha noqoto maryaa mararkii laysla joogo habka laysula joogo ha noqoto markii la kala tegahayo habka loo kala tago ha noqoto markii la safrahayo hababka loo safro ha noqoto markii la joogo hababka loo joogo ha noqoto markii wax la fuulahayo hababka loo fuula ha noqoto caadaadka ayaga u gaar ah in lagu waafaqo ma aha islaamku arrintaasna wuu nooga digay marka la garay waxyaalaha ictiqaadka ah oo ayagu ay aaminsan yihiin inaanaan ictiqaadinin waxyaalaha cibaadaadkooda ah oo ayagu cibaada ahaan ay u sameeyaan oo cibaadaadka baatilka ah ama aqwaal ha noqoto ama afcaal ha noqoto inaanaan ku waafaqina la garin caadaadkan iyo kuwoodu inay kala duwanaadaan oo caadaadkooda aanaan ku waafaqinin maxaa kala lifay culammadu waxay dhaheen xikan badan baa ku jirta arrintaas xikmooyinkaas marka waxaa ka mid ah habka dhaqanka ah ama habka muuqda qofka haddii aad ka waafaqdo waafaqitaankaas habka muuqda aad ka waafaqday wuxuu keenahayaa marka mar u dambayda inuu ku jiito qofkii oo habkiisii qaaska ahaa amase baatinka ahaa amase diinkiis ahaa inuu marka dambe ku jiito oo aad ka waafaqdo waa arrin khatara weeyaan marka haddii laakiin aad ku khilaafto habka muuqaalka ah oo adiga iyo asaga wax calaaqaho aynan ka dhaxaynin oo dhaqan ahu arrintaas waxay keenaysaa marka adiga iyo asaga in xaajis weyn ama derbi weyn uu idiin dhaxeeyo oo derbigaasuna uu sabab kugu noqdo in aad ka fogaato asbaabtii ilaahay caradiisa keenaysay ama inaad dhunto oo maaragtay aada noqoto daalli keenaysay asbaabtaas inaad ka fogaato ayay arrintaasuna kuu keenaysaa oo aada u dhowaato dadka toosan oo muslimiinta ah oo ilaahay uu ka raadi yahay oo hanuunkiisa haysta haddii marka ay dhacdo caadaadka in layska waafaqo oo muslimiintii iyo gaaladii caadaadkoodu dhan isku mid noqdaan oo isku milmaan waxaa meeshii ka maqnaanaysa kala soocankii uu sharcigu na amray ileen maqsad min maqaasida shariica weeyaan waa maaragtay arrin muhiim ah oo sharcigu uu naga doonahayo inaan kala socnaano oo habka muuqaalka ah muslimiinta iyo gaalada ay kala socnaadaan marka haddii marka aan isku daranno oo caadaadkeenna uu isku darmo oo maaragta isku mid noqono habkii muuqday oo dhaqanka guud ahaa meeshii waxaa ka baqay ka maqnaanaysa ama ka baxaysa muslimiinta tamayuskii ay lahaayeen amase gaar ubaxii ay lahaayeen inay meeshii ka maqnaato muslimiinta iyo gaaladana tamayus inuu ka dhaxeeyo oo ay kala soocan yihiin oo ninka gaalka ah muuqaalkiisana u gaar yahay qofka muslimka ah muuqaalkiisana u gaar yahay waa shay ka mid ah maqsad min maqaasidi shariica sharciga wax uu namro ah marka qofka muslimka ah waa inuu ka digtoonaadaa in uu maaragtay ka waafaqo caadaadka iyo habdhaqanka muuqda gaalada inuu ka waafaqo taasna waa inuu ka digtoonaadaa intaan la gaarinin ama aqwaal ama afcaal ama ictiqaadaad inuu ka waafaqo intaan la gaarinin waxyaalaha muuqaalka waa inuusan ka waafaqinin maxaa yeele waxyaalahaas muuqaalka ah inuusan ka waafaqinin dadkii kafarada ahaa waxa weeyaan waxyaala xawaajiz ah oo maaragtay iimaankiisii u xifdinaysa oo iimaankiisii xawaajiz u ah intuu iimaankii uuna ka hallaabinin waxa weeyaan dhufays uu gelhayo weeyaan marka qofka muslimka ahu waa inuu markastaba ka muuqaal duwan yahay dadka gaalada marka dhinac kastaba waa inuu kaga duwan yahay wixii ayaga u khaas ah oo caadaad u ah oo dhaqan u ah muslimiinta dhaqankooda iyo caadaadkoodu waa inuu aada uga duwan yahay mas'aladaasuna waa mas'ale muhiim ah maxaa yeelay waxay u tahay difaac ay u tahay iimaankii qiimaha badnayd iyo islaamkii qiimaha badnayd ay difaac u tahay marka haddii marka daahirkii aad ka waafaqdiin nuqdada ku xigta waxa weeyaan inaad islaamkii weydo oo diinkii aad iswaafaqdiin oo aad maatowdadii u dhacdo weeyaan marka mushaabahada gaalada in loo ekaado waxa weeyaan wax aada sharcigan uu inooga nahiyey waxaa ku jira xadiidkii uu wariyey alimaam axmed min xadiidi cabdillahi bni cumar qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama bucistu bayna yaday saacati xataa yucbad allahu waxdahu laa shariika lah وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم حديث غير سؤال بين مركة وصول ليه هاي قف في ضد سؤكية ضد كان سكمي هاي ضد سؤكية مركة ضد كفرد أها سؤكية وحويا الحديث كوفة المال هيا هنا كمل نقدم فيه وأكمل هاي mustawaha la gaaray marka waxaan maqalnay dad maaragtay ayaa intay wax walba soo dhameeyeen ayay waxay xaawilaan dad maaragtay heesa amase dad maaragtay gaalada agtooda qiimo kale habka ay u socdaan oo kale xataa socodka habka ay u socdaan inay isu jajabiyaan oo ay isu ekaysiyaan sida uu soconhayo mustawahaas dad inuu gaaray ayaan maqalnay marka qofka doonahaya inuu islaamkiisii u baaqi noqdo oo iimaankiisii u baaqi noqdo ayagana doonahaya in uu maaragtay isku ku daydo waxa weeyaan qofkaas wax aan kulmaynin ayuu doonahaya inuu kulmiyo walidaalika marka tashabuha amase ekaysiinta shardi maaha qofku inuu u qasto wax ayaga ay sameeyaan haddii aad samaydo tashabuhu wuu xasilay su'akayntiina way xasishay waxaan ognahay dadka muslimiinta ah markii ay dukanayaan ilaahi subxaanahu watacaala ay u dukadaan wa maca daalika wuxuu nebigu naga nahiyey qorraxdu markii ay soo baxayso iyo markii ay dhacayso inaan dukano salaadaha sunnada ah wuu naga nahiyey nebigu cilladuna waxa weeyaan oo nebigu uu sheegay waktigaas yasjudu lahal kufaaru waktiga noocaasa dadka gaalada ah oo markaas midbaa qorraxda caabudi jiray oo maaragtay ah majuusta ayaa qorraxdu markay soo baxaydo qorraxda u sujuuda marka ay dhacaysona qoraxda u sujuuda muslimiintii marka nebigu wuxuu ka nahiyey ayagoo ay dhici karto inaysan ogeyn nimanka gaalada inay saas sameeyaan oo isla markaasna muslimiintu marka ay dukanhayaan aan u sujuudin qoraxda eh ilaahi subxaana watacaala u sujuuda ayuu nebigu naga nahiyey in aan waktiga noocaasa in aan salaadaha sunnada dukanno cilladana uu ka dhigay dad maarata gaalo ah ayaa waktigaas shamsada amase qorrada u sujuuda qorrada markay soo baxayso amase ay dhacayso marka waxa weeyaan meesha waxaa ka muuqda mujarad musaabaha yani isu ekayn amase isu ekaansho kaliya ayuu islaamkii naga manciyey yuusan qofku u qasdin inuu isu ekaysiiyoba marka qofka muslimka ah mar kasta waa inuu ka digtoonaadaa waxyaalo gaalada u qaas ah oo dhaqan ah ama caadaad ah in asaga maaragtay uu ku sifoobo si maaragtay marka u dambayda ee ictiqaadaadkiisii ayna meesha uga bixinin waxyaalaha marka oo islaamku inooga digay waxaa ka mid a oo ay dhici karto marka mar u dambayda inay keento musaabaha su-ekaansho oo weliba maaragtay su-ekaanshadaas ay dhici karto marka mar u dambayda xaggii diinta inay u bayrto waxaa ka mid a dadka gaalada in lala dego oo dhulkooda la joogo oo dhulkooda si rasmiya loo dego oo qofku uu ka dhigto wadankiisii oo kaleeto axaadiis badan baana ku soo aroortay nebigu uu nooga digahayo dadka gaalada ah oo mushrikiinta ama kafarada ah dhulkooda inaan degno oo degaan aan ka dhiganno axaadiistaas waxaa ka mid ah xadiiskii uu wariyey alimaam abu daawuud can samura ibni jundab qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man jaamaca almushrika wasakana macahu fainahu miluhu qofkii nin mushrig ah la jooga oo waafaqa oo la dega fainahu miluhu nabigu saas ku yidhaahda asagoo kale ka weeyaan axaadiistaas waxaa ka mid ah xadiiskii jariir ibn cabdullaahi uu wariyey radia allahu canhu oo uu wariyey abu daawuud والترمذي والنسائي قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لما qaala alaa laa taraa an araahumaa wuxuu yidhaahday nebigu anuu waxaan ka beri ahay muslim kasta oo dadka mushrikiinta ah dhex degan baraa'ah min rasuulilaahi weeyaan sala allahu alayhi wasalam qofka degan gaalada maarata mushrikiinta dhexdooda inuu nebigu ka beri yahay oo uu yidhaahday marka labadooda naarood yaynan is arkin naarta gaalada iyo naarta muslimiinta dadka gaalada iyo dadka muslimiinta waa inaysan is arkinin marka waa inaynan isla deganayn weeyaan marka oo aad u kala fog yihiin waxaa ka mid ah axaadiistaas xadiis jariir u wariyey isagana oo imaam axmed u wariyey xadiis saxiix ah qaala jariiru bnu cabdillaahi qaala jariiru bnu cabdillaahi qaal ataytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama ubaayicuhu faqultu haati yadaka washtarib calaya wa anta aclamu bishardi qaala ubaayicuka calaa ubaayicuka anlaa tushrika billahi shayan وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح المسلم وتفارق المشرك jarid wuxuu yidhaahdeen nebiga ayaan u imaaday anoo la baayacaaya markaas baan waxaan ku yidhaahday gacantaada keen waxaad doonayso na shardi yaa rasuulallah igu shardi adaana shardiga og markaasuu nebigu maarata wuxuu yidhaahday waxaan kugula mubaayacoonhayaa in aadan waxna ilaahay u shariig yeelinin salaada aada hagaajiso zakadana aada bixido muslimiintana aad u naseexaydo wax maslaxad u ah muslimiinta haddaa aragto inaad maaragtay maslaxadooda aad ku baraarujiso watufaariqa almushrika qofka mushriga ah inaad faaruqdo oo aad dhinac kasta ka faaruqdo ama la deganaansho ha noqoto ama caadaadkiisoo kale aad inaad qaadato ha noqoto waa inaad faaruqdaa waxaa ka mid ah axaadiistaas xadiiskii u wariyey النسائي والإمام أحمد وابن ماجه عن معاوية بن حيدة القشيري قال لا يقبل الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلهي سبحانه وتعالى قف مشرقة كأقبل ما يه وصى إسلام عمل إلا المشركين تكسو فارغه ومسلمين تكسو فارغه ومسلمين تقوقوا إماله marka axaadiistaas oo dhan waxay tusinaysaa inaysan dhulka gaalada degaankiisu wax islaamku u ruqseeyey inaysan ahayn maxaa yeelay nicmadii ilaahay subxaanahu watacaala uu ina siiyey oo sababka noogu noqo laheed liibaan adduunyo iyo mid aakhiro ayaa waxaa dhici karta in la degaanka gaaladu ay nicmadaas na dhaafiso marka nicmadaas intayna dhaafi laheed marnaba waa inaanan ayaga la deganaanin weeyaan oo maaragtay dadka muslimiinta ah la deganaano oo dhulka muslimiinta aan joogno dhib kastaba han ugu qabsado qofka muslimkaa marka dhibka adduunyada waa inuu ku sabraa oo maaragtay ama dhaqaale xumo ha dhacdo ama ammaan xumo ha dhacdo waxaa ka weyn dhaqaale xumo intay kugu dhici laheed ama ammaan xumo kugu dhici lahaa wuxuu ilaahi subxaana watacaala kollay uu kuu qorayna amase uu inoo qorayna marnaba nama sheegi kartee inuu iimaankiisu taago ayaa intaasoo dhan maaragtay ka dhib badan marka qofka muslimka ah waa inuu ogaadaa islaamka maaragtay haysashadiisu ma sahlana fi aakhiri zamaan maxaa yeelay nebigu wuxuu ku tilmaamay fi xadiisi anas oo uu wariyey tirmadii inuu nebigu yidhaahday sala allahu calayhi wasalama yaati cala annaasi zamaanun assaabiru fiihim cala diinihi kalqaabidi cala aljamri dadka waxaa u imaan doona zamaan qofka maaragtay diinkiisa ku sabra uu la mid yahay qof gacanta ku haysta dhuxul dab ah marka islaamka maaragtay haysashadiisu wax sahlan ma aha wax iska fudud ma aha marka laakiin islaamkii inuu kuu baaqi noqdo oo iimaankii uu kuu baaqi noqdo oo ilaahi subxaanahu watacaala uu islaamkii kugu dilo ayaa waxay kaaga khayr badan tahay maaragtay xoogaa dhaldhalaal ah in aa haysato oo maaragtay islaamkaadi in uu khatar galo dadka maaragtay muslimiinta marka waa inay ku dadaalaan dhulalkooda inay joogaan oo maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala ay kala saartaan wuxuu ilaahay ugu qadarina waa iska helahayaan manhajka wanaagsan na waa in lagu socdaa oo maaragtay nebigu uu noo tilmaamay qofkuna waa inuu xaawilo inuu ka mid noqdo mar kastaba qayb muslimiinta ka mid a ayaa diinkii sidii ilaahay u soo dejiyey oo nebigiisa ugu soo dhiilay u haysanaysa dadkaas markasta marka inuu ku daydo oo uu xaawilo ayaa maaragtay qof kasta laga gudboon oo inaga mid ah xadiiskii tawbaan waxaa ku jiray oo imaam muslim uu wariyey nebigu inuu yidhaahday laa tazaalu daa'ifatun min ummatii ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك رسول كوكو إلى هذه صلى الله عليه وسلم كزول ميسو ضد وكمل أمديدا إن أي حق كسرينهم أو حق أي كسرينهم ضد كأثناء مدبا هايو قفتي قرفو لكبحة مدبا هايو حتى يأتي أمر الله إلا ما أرسي أمرك الله وأهما رسيه amru saaca ilaa uu ka imaado oo adduunyada ay ka dhammaato dad toosanba dad toosan oo islaamkii si fiican u haysta ayaa jirahaya marka dadka toosan maaragtay waa in lagu dadaalaa in la goobo oo maaragtay waddada ay marahayaan lama maro dadkaasna a'imadii islaamka sida cabdullaahi mubaarak alimaam axmed ibnu xambal alimaam albukhaari yaziid ibnu haaruun cali ibnu lmadini waxay ku tilmaameen dadka maaragtay asxaabu alxadiid oo xadiiska nebiga ku sugloon oo xadiiska nebiga akrista oo xadiiska nebiga ku dhaqma oo wuxuu nebigu maaragtay hadyi ah oo loo soo dhiibo o dhan haysta dadkaas inay yihiin oo maaragtay waktigaana la dhihi jiray a'imadu ay ka hadlaayeen asxaabulxadiis ilaa yowmi alqiyaamana u iska joogi doonaan dadkaas inay yihiin maarata xadiisku dadku uu sheegahayo ay a'imadii ku fasireen marka waxaa la doonahayaa dadka muslimiinta ah inay maarata ku dadaalaan in ay maarata cilmi yeeshaan oo cilmiga si fiican u akristaan oo axaadiista nebiga ay akristaan oo markay akristaan ay dabaqaan oo cilmi iyo camal ay kulmiyaan oo dadka markii ay mashquulaan ayaa laga weynhayaa maaragtay meelaha mubtadayaadka oo loogu lagu laysugu imaado ama lagu sheekaysto ama shaha lagu cabo ayaa laga weynhayaa markii la waayo ayaa la goobahayaa markii la goobo ayay dadka ka cararhayaan kuwana dadku u mashquulinin oo maaragtay ayna u teejinin maslaxada ay hayaan marka dadka muslimiinta ah waa inay ku dadaalaan in ay wax bartaan oo sunnada nebiga si fiican ay u bartaan oo kutubta sunnada inay akristaan oo si fiican looga faa'iidaysto oo waktigu uu u badnaado dadka in wax la baro walidalika alimaam albayhaqi kitaabkiisa fi lmadkhal wuxuu wariyey wuxuu yidhaahday qiila sheikh alislaam cabdillahi ibni mubaarak ayaa waxaa lagu yidhaahday low qiila laka lam yabqa min cumrika ilaa yawmun maa kunta saanican cabdullahi mubaarak alimaam alxaafid almujaahid almuxadis imaam wuxuu ahaa aada u qiimo badan oo xisaasha khayrka oo dhan umuuraha khayrka oo dhan ay u dhamaysan yihiin buu ahaa markaas baa waxaa lagu yidhaahday haddii cumrigaada aysan ka harinin oo lagu yidhaahdo cumrigaadii waxba kama harin ilaa hal maalin moogiye maxaad samayn lahayd baa lagu yidhaahda hadii la yidhaahdo lagu sheego lagu yidhaahdo cumrigaadii waa dhammaaday hal maalin baa ku hartay maxaa samayn lahayd baa lagu yidhi markaasu wuxuu yidhaahday kuntu ucallimu nnaas jawaabkaas bal fiiriye kuntu ucallimu nnaas waxaan ahaa oo noqo lahaa inaan dadka wax baro marka dadka waxbaritaankiisa iyo maaragta sunnada fiditaankeedu waa inuu noqdaa wixii nolosheena ugu dambaysay nolosheena meeshaan ka bilaabayno iyo meesha ay ku dhammaanayso waa inay noqotaa sunnada nebiga akrinteeda iyo dadka baritaankeeda iyo ku dhaqankeeda waa inay noqotaa dadka sunnada nebiga haysta ha yaraadeen ama ha badnaadeen mar kasta waxa weeyaan ayaga ayaa waxay yihiin assawaadu lacdam waxaa jira nebigu axaadiis badan inuu ku tilmaamay oo uu yidhaahday haddii ummadu ay iskhilaafto madowgu weynu meesha uu jiro aada marka dadkiibaa waxay u qaateen madowga weynu meesha uu jiro dadku meesha u badan yahay inay yihiin in la raaco marka madowgu meesha u badan yahay ama dadku meesha u badan yahay ulajeedadeedu waxa weeye sida a'imadu ay caddeeyeen qofka sunnada haysta ayaa waxaa lagu magacaabaa sida culammadu ay qarribeen assawaadu alacdam inuu isagu yahay haddii ay dhaci karto hal milyan oo qof inuu meel joogo hal qofna uu la joogo laakiin malyankaas ay dhici karto waxyaalo bidaca inay ku dhex jiraan ama waxyaalo aan toosnayn inay ku dhex jiraan muslimiinna ay yihiin ninkaa keligiis uhuna uu keligii sunnada ka haysto aimadu waxay sheegeen halkaas nin kaliya ayaa magacaas iska leh assawaadu lacdam wax yar ii tugsha axmed hal hal hal laxda bis gabdhaha aad waxaa looga cabanayaa inaysan hadlayaan oo muxaadarada laga dhegaysan waayo mar kale ilaahay ha ka cabsadeen dadkii istashwiishin ha aamuseen oo wacdiga iyo khayrka ha dhegaysteen haddii kale way dambaabayaan ilaahay ha ka cabsadeen gabdhaha khayrka dhegaysanaya ka tashwiishin wad sheekh jazaak allah khayr
muxaadaradan insha allah waa soo waa dhammaanaysa waa dhamaynayba marka meesha marka la doonahayo dadka hadday iskhilaafaan in la aado waxa weeyaan meesha sunnadu ay jirto nin la dhihi jiray khaadimu maxamed ibnu aslam ayaa wuxuu yidhaahday shaykhulislaam isxaaq ibnu rahweyhi ayaan maqle buu yidhahda oo dhahahaya intuu xadiiskii wariyey nebiga dhahahaya xadiiskaasu ina allaha lam yakun liyajmaca ummata muxamadin calaa dalaala faida ra'aytum lixtilaafa facalaykum bisawaadi alacdam isxaaq baa wuxuu yidhahday intuu xadiiskaas nebiga wariyey xadiiskaa macnihiisana uu yahay allah subxaanau watacaala muusan ahayn ummadda inuu ku kulminhayo ummad oo dhan baadi markii aad khilaafka aragtiin waxaad laasimtiin madowga weyn marka nin baa wuxuu ku yidhaahday isxaaq ibnu rahweyhi madowga weyn muxuu yahay markaasuu wuxuu yidhaahday madowga weyn waxaa loola jeedaa nin la yidhaahdo moxamed ibnu aslam hadda zamankan wa asxaabuhu waman tabicahu madowga weyn hadda zamankan waxa weeye buu yidhaahday moxamed ibnu aslam waa hal nin iyo maaragtay asxaabtiisa iyo ardadiisa iyo dadka la socda marka wuxuu yidhaahday isxaaq nin baa cabdullaahi ibnu mubaarak weydiiye wuxuu yidhaahday yaa abaa cabdiraxmaan mani sawaadul acdam madowga weynu muxuu yahay oona la amray inaan raacno markaasuu cabdullaahi mubaarak wuxuu yidhaahday abuu xamzata moxamed ibnu maymuun assukari nin buu u sheegay marka cabdullaahi mubaarakna hal nin buu sheegay isxaaq ibnu raahweyhi raahuyana hal nin buu sheegay maxaa yeele waktigaas ayaga ayaa aada sunnadu uga muuqatay marka zaman kastaba qofkii sunnada ay aada uga muuqato keligiisba ha ahaadee ayaa ah asawaad ulacdam markaas buu wuxuu yidhahday isxaaq ibnu rahweye amase isxaaq ibnu rahuya fii dalika zamaan abuu xamzata asukari wa fii zamanina moxamed ibnu aslam waman tabicahu zamankaas waxaa maaragtay masalahaya asawaad ulacdam ninkaa la yidhahda abuu xamza zamankaana waxaa masalahaya moxamed ibnu aslam marka wuxuu yidhahda isxaaq haddii aad weydiido dadka maaragtay aan wax garanaynin madowga weyne muxuu yahay waxay dhihi lahaayeen jamaacatu naas dadku meesha ku badan yahi weeyaan mana garanayaan buu yidhahday jamaacadu inay tahay qofkii xaqa haysta ama sunnadii nebiga haysta marka qofkii sunnadii nebiga haysta qof keliya ha noqdo ama ha ka badnaadee kaas weeyaan qofka nala amray in aan laasimno oo asaga maaragtay wadidiisa aan raacno markaasuu isxaaq wuxuu yidhaahday lam asma caaliman mundu hamsiina sana aclama bisunati min moxamed ibni aslam zaman kastaba marka qofka sunnada ugu aqoonta badan oo sunnada ugu ihtimaamka badan ayaa wuxuu masalahayaa oo sunnada ugu raacitaanka badan ayaa wuxuu masalahayaa sawaad ulacdam marka waxaan isu dardaarmaynaa in aan maaragtay sunnada si fiican u baranno oo aan ugu dhaqanno oo maaragtay ay naga muuqato oo si fiican aan u akhrisanno maxaa yeelay aathaar badan ba waxay tilmaamaysaa qofku inuu noqdo qof caalim ah ama mutacalim ah ama mustamic ah oo maaragta ka digahaya qofka afraad inuu noqdo qof wax yaqaana ama wax baranhaya ama meesha wax lagu akrinaayo jooga oo wax dhegaysanhaya inuu noqdo qofka un mid kamida saddexdaas ee uusan noqon qofka afraad aathaar badan baana amrayda marka muxaadaradeeda maaragta insha allah intaasaan kusoo gaabinhayaa ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa ayaan isu dardaarmaynaa sunada nabiga inuu ugu dadaalo ayaan maaragtay isu dardaarmaynaa ayada maaragtay ilahi subxaana watacaala inuu nagu nooleeyo oo inugu dilo oo inugu soo bixiyo ayaan ilahay ka maaragtay baryaynaa muxaadaradeedina intaasan kusoo gaabinhayaa wallahu subxaana watacaala aclam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
احسنت يا اخي بارك الله فيك وجزاك الله خير. كلمات ان شاء الله تعالى نافعه. الى هذه هكا اقبل اذكنا الله نور بركه في ميزان حسناتكنا الله يلو. marka maqarka maxaa kaga dhiman maqarka idinka maxaa kaga dhiman shee axmed ya waxa waxaa ka dhiman umalay toban daqiiqo meel xasan ha tobankaas daqiiqa insha allah masaa'il yar yar sheekh su-aal baa nala soo weydiiyey masalan haweenka xoogaa dhalmada ku dhiman oo markas soo dhiciyo ya haweenka dhalmada ku dhiman oo markasta ilmaha ay kasoo dhacaan dhiciska
ma maqlahay maxaa ku dhaca telefonka ha su-aal baa nala soo weydiiyey ma maqlay hadda su-aal baana la soo weydiiyey haween dhicisa had iyo gooraale markay ur qaado ayaa gaaladu waxay ku yidhahdeen waxaan samayn karnaa in laga qaado maaragtay biyaha ninka iyo labada isqabta oo meel lagu beero hadhow markay xoogaa ay roonaadaan lagu soo celiyo markaa riximka marka arrintaas ma sharciyan ma bannaan tahay wax aad ka aqriseen kulley masaladaas waxay dhahaan culamada hadda zamankan joogta abtaalu lanaabiib marka suwar badan oo xaaraam ahna way sheegeen laba suuro amase saddex suuro wax lamid ah oy baneeyeenna way jiraan marka suurooyinkaas ay baneeyeen waxaa ka mid ah ninka iyo naagtu inay isqabaan manidoodii keliyana inay yihiin meesha lagu shubahayaana aysan rixim kale ahayn dhalo masalan haddii lagu shubo oo dhaladooda hadduu inta laga soo bixiyo mar kale qofkii ama haweentii riximkeedii lagu soo celiyo suuradaas inay baneeyeen baan u malaynhayaa marka suurada noocaasa maaragtay laa ba'sa biha sida ay culamada hadda zamankan jooga ay qarribeen wallahu aclam masalo kaloo iyadana fiqigana la soo weydiiyey islaam baa ninkeedii furay ciddadii iyadoon ka dhammaanin ayay nin kala guursa iyadoon ciddeeda u sheegin iska meher soomaaligii marka uur bay qaaday muddo adiga toban bilood furinkii laga jooga ayay ilmo ku dhashay marka qolo walba kii horena wuxuu haystaa ilmaha inuu dhalay kii dambana inuu ilmaha dhalay marka ilmahaas yaa iskale
ciddadii ayadoo lagu dhex jiro bay guursatay ha
marka dee ciddada in lagu jiro inta lagu jiro inaysan banaanayn in la guursado ma garanaysa iyadu
iyadu allahu aclam kolley inay garanayso in kale majaahil inay garanayso waa dhici karta laakiin inay ninkan lagu siraa dhici karta
ciddada dhexdeeda in lagu guursado hadday garanaysa waxaa dhici karta masaladaas inay zina ay noqoto haye
markaas xadiiskii meesha uu imaado alwaladu lilfiraashi walilcaahiri alxajar Mhm.
oo marka waladkii uu yeesho ninkii horeeto ninka caahirkaana maaragtay ee, uu xajar yeesho waxba uusan yeelanin almuhim yani haddii ay garanaysay masaladaas ha masalada ay zinay noqonaysaa markaas kolley marka xukumkii nebigu waxa weeyaan hadday taas oo kale ay dhacdo hadday labadooda jaahil ka ahaayeen masalan ama asagu uusan ogeyn in cidda ay ku jirta in kale iyaduna is markaas ee, waxaan filahayaa in ay mar kastaba ninkii horeeto uu ilmaha ka leeyahay Ah. Waa kan.
Ee, ninkan dambeeto ay ku keliisana iyadu oo aan garanayna hawshana Mm.
inuu ayada wax ku leeyahay ama mahar u ku leeyahay amase Ah.
maaragtay un mahar mahar iyo wax saas uu ku leeyahay laakiin waladku mar kastaba ninkii horeeto firaashka iska lahay ayaa iska leh sida Ah.
muuqata Waa kan. Eh, mas'alo kaloo nagu soo noqota dadkan soo islaama ayaa waxaa jira masalan ilmo ay ku dhalaan suxbo marka hore oo macnaha nikaaxa gaalada kuma dhalaan suxbay ku dhalaan iyaga dee waa ilmahoodii camal ay ay aaminsan yihiin marka hadhow hadday soo islaamaan mucunugii mucunugoodiibaa mise waa muxuu xukunkiisu noqonaya
ankixada gaalada sida laogyahay culammadu maaragtay waa ankixa saxiixa weeyaan haddii ay soo islaamaanna ee, nikaaxoodii waa u baaqi noqonhaya laakiin Aye.
waa markii wax ayaga agtooda nikaax sharciga ka ah ay ku nikaaxsadaan haweentaas oo sidaas ay ilmaha uga dhalaan markaas weeyaan marka nikaaxooda uu saxiix yahay laakiin ilmaha haddii ay ku dhalaan wax aan nikaax ku ahayn sharcigoodii ee sharcigoodii zina ku ah waa ilmo zina weeyaan wax alaaqa kama dhexayso ilmahaas
Eh, masalada hore oo ku weydiinaya waxaan ka akriyey eh, kitaabka arawda wuxuu ninka dambe haddii uu jaahil ka yahay inay naagtu ciddo ku jirtay markaas masaladii qaa'ifkay noqonaya wax soo saxman qaa'ifka Ah, in loo bandhigo macnaha qaa'ifka ama qofkii le markaas yani wixii shabaha markaas la haleeshiyo hadduuna asagu garanaynin hadduusa garan laakiin hadduu garanaayo alwalad alfiraash inuu yahay Ba- ba- ayb ayb Ah, taasaan rawdada ka akriyay okay haye maxaa haray آه، قطع عليه جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل آه، سؤال شيد وحوي كالتالي ما هو حكم عيشنا في هذه البلاد وهل تجد لنا عذر بعدما ساق لنا الشيخ أحمد كل هذا ma maqlay sheekh ها وحولي هاي نلش عن ودن كان قال أن كنا لنا هاي آه، محيت هاي مركا عذر من أهل ساودا أدلة ذا أصلا شيء كبعد آه، حديثه سنة صحيح مية مركا نو جواب ما عرفتي آه، Ee, masalan dadka hadda weli soo wada dadkoodii gaar ahaan caruurta usoo daldalayo gaar ahaan soomaalida ay aada ugu ibtilaysan tahay xukunkoodana muxuu yahay marka qof ma ku cudur daaran karaa hadda kabacdi joogitaanka halkan uu joogo dadkase hadda soo daldalaya iyo maxay yihiin iyo xadiisa asaaniidooda iyo sixadooda
marka axaadiista aan soo sheegnay kulluha waa axaadiis saxiix ah jazaaka allah khayr
hadda aniga aan sheeg sheegin moogiya oo dhici karta xoogaa inaan kasoo gooday laakiin kullu axaadiista aan soo daliiliyay oo dhan kulluha axaadiis saxiixa ama xasana naam
Ee, culammaduna waxay dhaheen binaa'an calaa haadihi alaxaadiis qof kasta oo muslim ah oo degan dhulka gaalada ay u suura gelayso inuu ka hijroodo inuu ka hijrooda ku waajib ah marka ee, xukunka caamka ah oo culammadii ay bixiyeen sidaas weeyaan ee, bacdi naas inuu bacdi acdaar uu haysto waa dhici kartaa oo markaa acdaartiisa ay dhici karto markaas inuu weydiiyo culammada qof walba acdaarta u gaarka ah laakiin xukunka islaamiga ah oo caam ka ah waxa weeyaan qof kasta oo muslima ay u suura gelayso inuu ka hijroodo oo isaga tago dhulka gaalada hijro hijradaas waajib bay ku tahay hijradaasna ma dhammaanayso xataa tadluca shamsu min maqribiha qofkii marka bacdi duruuf ay haysato maaragtay oo asaga u khaas ah duruuftiisa marka culummada u joogta ha weydiiyo iyagaa u fatwoonaye marka su-aashaas jawaabteeda intaasaan maaragtay ka idhi wallahu aclam جزاك الله خير أحسنت وأجبت وقت واحد من أظهر ولي إيه آخر سؤال سؤال شو ألقى أخذ أنا شيخ شيخ جزاك الله salaamu calaykum sheekh waa laba su-aalooda oo isla xiriirta waxay leeyihiin eh, gabdho college dhigta wax ma ka baran karnaa college-ka si aan mataqaanaa maadi eh, culumta maadiga aan u barano mustaqbalkana aan ugu shaqaysano mi maqasho sheekh ya
gabdhaha ayaa waxay weydiinayaan inay dhegan karaan college oo ay ka baran karaan culumta maadiga ah si ay mustaqbalka ugu shaqaystaan marka college ma dhigan karnaa ayay leeyihiin gabdhuhu masaladaas culammada waxay dhaheen dadka muslimiinta ah tacliim aan laga helaynin muslimiintuna ay u baahan yihiin haddii laga baran hayo dhulka gaalada oo sidaas sababteeda loo joogahayo laa ba'sa bidaalika bay dhaheen marka ha fiiriyeen hadday u suuro gelayso beled islaami ah oo tacliimtaas laga baran karo haddii uu jiro binadan calaa daalika marka dhulka gaalada inay deganaadaan oo tacliimtaas ay ka bartaan hayr saa'ib weeyaan haddii aan ayna jirinin beled islaami ah oo tacliimtaasu ay taallo tacliimtuna ay tahay mid muslimiintu ay u baahan tahay mumkin markaas inay maaragtay qadarkaas in tacliimta ay baranhayaan ay joogaan oo ay tacliimtaas muslimiintu usoo faa'iideeyaan mumkin taasuna way dhici kartaa maaragta wallahu aclam
jazakallah Eh, su-aasha kale waxay leedahay eh, arrinta lebiska sida surwaalka ama khamiiska inuu ka hooseeyo anqawga inuu ka hooseeyo maxay ka qabtaa diintu
aanqowga dharkiis dharka ku tacalluqa aanqow- aanqowga inuu ka koreeyo nimanka weeyaan nimanka ayaa maaragtay ah, sunnadu waxay tahay nisfu saaq inuu dharka u joogo haddii ay didaanna inuusan aanqowga gaarinin ee un maaragtay uu ka hooseeyo saaqa nuskiisa aanqowgana uusan gaarinin aanqowgu dharka la xiranhayo se wax kuma laha marka arrintaas ragga bay u taallaa haweenka ayagu maaragtay waxaa shaqo kuma laha dhar maaragtay aanqawgooda asturahayo lugahooda asturahayo inay xisaan weeyaan haweenka arrintaas uma taallo ayaga وذكرنا بعد وقت الشيخ مسؤولين مغركم الذين ندمين
yaa مغركم الذين ندمين مسؤولين
waa waa habka lagu hagahan filahaya waa dhow waa waa waa hadda la adimi rabaa خلصها ما يصير. آه، شيخ ان شاء الله تعالى انت سامك سوق قبسنا جزاك الله خير آه، لقاء متجدد في كل مره الهي الله يفتح عليك بارك الله فيك in sha allah جزاكم الله خير علماء نقول سلام ان شاء الله شو عثمان وكل جوقه هذا مسح حق جرا yaa شو عثمان وكل جوقه maya ismaan lama joogo ها نقول سلام ان شاء الله جزاكم الله خير جزاء in sha allah عاد حتى ابو فرح سنين درمان in sha allah واي jazakum allah khayran بارك الله فيكم khayr baad